جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada hadduu alle idmasaaka aan idinkugu heynana waxaa ka mid a donald trump ayaa soo saaray wareegto ay lacaga malaayiinna ku weyn doonaan dowladaha afrika oo ay ka mid tahay kooxda riddada soomaaliya dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose murtad xasan gurguurte ayaa qorsheynaya inuu xilka qaadhis ku sameeyay saraakiisha hogaaminaysa maleeshiyaadka riddada kadib markii ay ku fashilmeen dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta in ka badan boqol iyo labaatan ruux oo itoobiyaana ayaa lagu dilay duqeymo culus oo diyaaradaha dowladda itoobiya ay ka fuliyeen gobolka amxaarada munaasabad lagu soo gebagabeynaya xalqo tasxiix ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool beesha tunni ee degta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyado xoolo geella ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس waa isniin saddex iyo labaatanka shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran donald trump ayaa soo saaray wareegto ay lacaga malaayiinna ku weyn doonaan dowladaha afrika oo ay ka mid tahay kooxda riddada soomaaliya nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya xukuumadda saliibiyadda washington ayaa mar kale ku celisay inay xirayso inta badan safaaradaheeda iyo qunsuliyadaheeda ku yaala qaaradda afrika arrinkaasoo saameyn ku yeelan doona xukuumadaha taagta daran sida kooxda riddada soomaaliya wargeyskada new york times ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in saliibiga donald trump uu saxiixi doono wareegto fulineed oo dhigaysa in maraykanka uu albaabada isugu dhufan doono safaaradihiisa iyo qunsuliyadihiisa ku yaala qaaradda afrika islamarkaana uu laali doono mashaariic uu ku bixin jiray lacago malaayiin dollar ah sida ay wararku sheegayaan xukuumadda washington waxay joojin doontaa barnaamijyada loogu yeero dimuqraadiyeynta iyo xuquuqul insaanka ee qaaradda afrika wargeyska new york times wuxuu warbixintiisa ku sheegay in maraykanka uu aad u dhimi doono joogitaanka afrika taasoo ka dhigan in maamulka trump uusan qarash dheeraad ah ku bixin doonin qaaradda kooxda riddada soomaaliya ayaa sanad walba lacago boqolaal milyan ah ku qaadan jirtay barnaamijka loogu yeero dimuqraadiyeynta oo si aad ah loogula dagaalamo ku dhaqanka shareecada islaamka sidoo kale hay-ado ameerikaan ah ayaa jawaasiisa ka qoran jiray gudaha dalka iyagoo ku hoos gambanaya mashaariicda fidinta dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka qaraarkan miiska u saaran gaal donald trump ayaa la filayaa inuu dhaqan galo horaanta bisha oktoobar ee sanadkan labadakunshanylabaatanka xukuumadda washington ayaa horay u xirtay hay-adda u s aid iyo laamaha kala duwan ee idaacadda codka maraykanka ee v o a oo ay ka mid tahay laantii afka soomaaliga ku hadli jirtay waad mahadsan tahay abuushayba dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka ambareeso ee hoos tagta degmada baraawe ee wilaayada shabeellada hoose waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale shabeellada hoose howlgal qarax ah oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha saldhigga booliska ah ee degmada baraawe waxaa ku dhaawacmay taliyaha booliska maamulka riddada koonfur galbeed ugu magacaaban degmada baraawe murtad aadan yuusuf aadan baroon iyo laba askari oo ilaalo u ahayd murtad xasan gurguurte ayaa qorsheynaya inuu xilka qaadhis ku sameeyo saraakiisha hogaaminaysa maleeshiyaadka riddada kadib markii ay ku fashilmeen dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya warar soo baxayey saacadihii lasoo dhaafay ayaa sheegaya in xasan guurguurta uu qorsheynayo in xilka uu ka qaado saraakiisha u sarreysa maleeshiyaadka riddada xubnaha uu doonayo in xasan guurguurta xilka uu ka qaado ayaa lagu sheegay inay ka mid yihiin taliyaha maleeshiyaadka milatariga riddada mursad odowaa yuusuf raage taliyaha ciidanka lugta riddada agaasimaha sirdoonka riddada mursad sambalooshe taliyaha booliska riddada mursad asad diyaano iyo xubno kale hadda xilaya ilaa lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in guurguurta niyajab iyo quus ku riday jabkii xooganaa maleeshiyaadka riddada kasoo gaaray dagaaladii u dambeeyay ee ka dhacay shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan taasoo keentay inuu doonayo in isbedeladan uu sameeyo mar weliba murtadiinta ku jaban dagaaladay kula jiraan mujaahidiinta waxaa arrintaasi xilka looga qaadaa xubno murtadiin ah si loo qariyo fashilka iyo guuldarada ku habsatay murtadiinta mahadsanid cazam in ka badan boqol iyo labaatan ruux oo itoobiyaan ah ayaa lagu dilay duqeymo culus oo diyaaradaha dowladda itoobiya ay ka fuliyeen gobolka amxaarada marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo diyaariyay warar faahfaahsan ayaa ka soo baxaya duqeymo aad u xogan oo maalmo ka hor ka dhacay bariga mandaqada goojam ee ismaamulka amxaarada ee dalka itoobiya aaggaas oo ka mid ah goobaha ay isku hayaan ciidamada uu ra-iisul wasaaraha u yahay abiy axmed iyo maleeshiyada faano duqeymahan oo dhacay khamiistii indhaaftay ayaa beegsaday goobo ay ku badan yihiin dadka rayidka ilwareedyo dhanka deegaanka ah ayaa soo wariyey in duqeymuhu ay ahaayeen kuwo ay geysteen diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn ee xukuumadda adisababa weeraradan oo lagu dilay in ka badan boqol iyo labaatan qof oo maxaaro ah ayay ciidamada etoobiya si gaar ah uga fuliyeen deegaanka gadabe ee ka tirsan degmada enerji nooga ee bariga mandiqada goojama wararku waxay intaas ku darayaan in dadka la beegsaday ay ka mid ahaayeen rayid ku howlanaa nolol maalmeedkooda gaar ahaanna ku sugnaa suuqyada waaweyna waxay sidoo kale daroontu beegsatay dad dhisayay guryo dhooba ka samaysan sida lagu soo xigtay ilawareedyo maxalli ah ilawareedyadu waxay soo sheegeen in weerarada ay geysteen ciidamada uu hoggaanku ahay abiy axmed ah uu ka koobnaa saddex weerar oo daroon loo adeegsaday kuwaas oo weeraray goobo kala duwan oo ka tirsan deegaanka gadabe maarshii tasihayu waa afyaheenka jabhadda mucaaradka hubaysan ee faano ee ku sugan mandiqada goojam wuxuu sheegay in weerarku ahaa midka ugu xumaa ee daroon loo adeegsado wuxuuna u sabeeyey khasaaraha weyn ee dhimasho iyo dhaawaca leh ee ka dhashay weerarada wararka la helaya waxay tilmaamayaan in dadka lagu dilay duqeymahaasi oo kor u dhaafaya boqol labaatan xubnood oo amxaara ah ay ku jiraan dumar iyo waayeelo warbaahinta maxalliga ah waxay sidoo kale sheegtay in weerarkaasi uu ka horreeyey mid kale oo lagu dilay labaatan qof oo rayid ah weerarkan ayaana si gaar ah kaga dhacay deegaan kale oo goojum ka tirsan ciidanka xabashada ee dowladda ayaana la sheegay inay si barara u beegsadeen dad rayid ah oo aan waxba garabsan tirada guud dadka rayidka ah ee ku dhintay labada weerar ee dhacay maalmaha isxigay ayaa la sheegay inay gaadhayso boqol konton xubnood ah halka tiro kale oo rayid ahna ay ku dhaawacmeen mahadsanid marwan munaasabad lagu soo gebagabeynayay xalqo tasxiix ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool waa kan cabdiqani maxamed oo warbixintan inoo haya ardayda noo gaarayay in ka badan labaatan arday ayaa ka qalin jabisay madarasadaha saalim mawla abi xudeyfa oo ka mid ah madaarista taxfiidka qur-aanka ee hoostaga ah maktabka dacwada waxayna ardaydu xifdiyeen qur-aanka kariimka ah culuumtiisa ah caqiidada ah adkaarta iyo axaadiista xafladii lagu maamuusayay ardaydii qalin bedelatay ayaa ka dhacday deegaanka geliye ee wilaayada bakool waxaana munaasabada kasoo qaybgalay marti sharaf isugu jira mas-uuliyiin waxgarad culimo iyo waalidiin ugu horeyn ardaydii qalin jabisay ayaa bandhig cilmiyeed heer sare ah goobta kusoo bandhigay ونشكر أيضا لوالدينا الأبرار الذين صبوا علينا وابل الرحمة المدرار وقادونا نحو التضور بإصرار ربونا من الصغر حتى أصبحنا من الكبار وتوسمنا بوسام الوقار فمن عليهم يا رحيم برحمة وجازهم الحسنى يا خير غافري ونخص بأطيب شكر واحترام وأحر تقدير وإعزاز بمعلمنا النصوح الباذل الهشوش أقرأنا فقرأنا وصحح نطقنا فأعربنا ما أعظم أثره فينا أفحم الأفواه بعظيم الفضل وأخرس البليغ بجزيل المنن نسأل الله أن يعطيه أفضل ما يعطي عباده الصالحين ويرضى عنه ونقول له عش سالما بين الأنام مكرما واسلك سبيل الحي كن مترمما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ضاب يومك كيف الحال يا أخي الحمد لله بخير وعلى أحسن حال وأنت وأنا كذلك يا أخي لمشارك مع الحاضرين بعض المنن التي من الله بها علينا أود أن أسألك عدة أسئلة في التربية الإسلامية فلتسمح لي من فضلك نعم وبكل سرور أضلق السهام وابدأ على بركة الله لماذا خلقنا الله خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون waaliga wilaayada bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan ayaa kelimad muhiim ah ka jeediyey xafladda isagoona si gaar ah ula dardaarmay waalidiinta ardayda may kaloo la dardaarmo faday walaalayaal waalidiinta ciyaalkun dhalan ciyaalku hadda labaatan iyo afar labaatan iyo afar lee maroogda magaaladan ciyaal marka shan boqol li boqolka dhawaada rogaan haddiiba kun undeeraan maanaama kusii badan boqolaala leer kor ciyaalkaasi waxa ay ma imbaahan yihiin in oo lan fa'iiday la tarbiyeeyo oo diinta islaamka la bara iyo waajibni ah waalidiintana waajiba kaata unuun waajibani aata lianna kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi xadiidkaas oo bukhaari iyo muslim ha saareen nabiga ilaahay markii ku warramaay lankasta in yersin ayi gowsaar ayi wali usmaana la raasiyiin qiyaamo la koorsada ilaahay nin sheegay marka may waa isku tashiya lan baahanyi wada shaqeyn lan baahanyi in marka maana la iska kaalmaysada wanaag iyo khayrka lan baahanyi insha Allah taala sidii un an bilaawni in marka may waa madrasadun macallin oo isan baas siin warsadaan wilaayada mushaarjay dhiibaas lan sheeni isan un ku faa'iideysateen ciyaalku may waa hadda quraanka dhamaayeen quraanka xifdiyan ee culumta asaasigan walaalo ku bari laakiin wali faan oo farka ma qadno oo may ka jeedin dhiminta manayaalka aan leeyahay wali yaala inta roogan dhamaan ma ilan baahanyaa wilaayada insha Allah taala odayalka kuwada hadal doonaa hadii ilaahay golo waa aan koynay aan safarnay mashruuc ya wadna magaalada insha Allah taala oo dacwi ah oo khayr ah oo waxbarasho ah Allahu akbar Allahu akbar in juhdigu sigaa hor wadno maalmiin kalena sheegn haddana isan baasasiin warsadaan iyo fadaan magaaladu mashruuc ballaaran yaa insha allahu tacaala aan wadna haddii ilaahay ogolaada malaaq muxiidiin cabdiraxmaan aadan iyo malaaq xasan macalin liibaan oo ka mid ah nuqabada wilaayada bakool ayaa goobta kelimaadkoo kooban ka jeediyey ma inta fadhiye dad ulaado madi la haraaya iyo ulaadiis lamid ay rogan wal haraysa madi la haraay walay la sheegal ara usuna balka garban ka qaaday iyo iske beerta ba inka ba balka lawsay inta ka daayana ingala goyto hatana geeka fiiriyahayan rogan waan taasta waqti iyo rogan magaala galilay la rogan adalay ka saas unuga laakiin ulaadin geek ilaahay kalaam sheekayso weyn intan dadaan kooyahay ilaa heer gobol ku kooyahay waalan kooyo me bal ilmiga iyo baradeen may basan lana hal laazimo sheekaysi ma ilaahay san fahamsi hal laazimo hal siyaasado dadka waalidiinta geega kulay xafladiyada iqtitaamu madna furutaan ala roog bal wala iqtitaamna gadi madrasadii macalinkiis roogi iyo qeybtan hata ee laakiin wal barasho ma geega iqtitaam geega ma wal barashada gogolada dhalashada ilaa dhimashadu wala ka tilmaamay culumada saas ka tilmaamay runtii ka farahsanna ilaageena in suurta geliyey xafladda unaynu koyno jiilkun arday jin yar oo shaabka eh oo nuurkun ka muuqda xafladda oo qiib galan ilaahagii ardayna in suurta geliy yama hadla jazaakum allahu khayr waana siin du'ayaana jazaakum allahu khayr haani horan socday han laabagna ilaahay siin ka weela hal dadaalo dadaal badan muuqda insha allahu taala unayna maagin garabkiinga ana madaarista waxbarashada wilaayada bakool ayaa sanadihii u dambeeyey laga dareemayay horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah kadib markii wilaayadu ay juhdi ballaaran gelisay macallimiinta madaarista mahadsanid cabdiqani beesha tunni ee degta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyad xoolo geella ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inoo haya garab istaagga jihaadka waddada allaah wuxuu ka mid yahay acmaasha ugu fadliga badan ee lagu kasbado raalli ahaanshaha allaah iyagoo arrinkaasi ka duulayahayay qabaa'ilada muslimiintaah ee dega wilaayaadka islaamiga ah waxa ay dardargeliyeen garab istaagga mujaahidiinta ka dagaalamaya bariga afrika dhowaan beesha tunni oo ka mid ah beelaha degaha koonfurta soomaaliya ayaa waxa ay toban neef oo geelah ku wareejiyeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyagoona sheegay inay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha dagaalka munaasabadii geel wareejinta oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa ugu horeen waxaa halkaasi ka hadlay suldaanka guud ee beelaha tunni suldaan maxamed cabduqaadir geegana iyo shawaalona ka jarna jubbada dhexe iyo roogna tuman neef geele iyo wareejiyahayna tumankaas neef oo geele oo beele isla qaanti nabadoonadii iyo ii wareejiyeen annana wala insurinaa inaana ku wareejiye mujaahidiinta gaar ahaan waaliga jubbada dhexe sheecla darwiish iyo ka wareeji yahay usana inuu isku wareejiye mujaahidiinta noo deersiye maadaama us jubbada dhexe iyo us wakiilangaye marka sheekhana xolahaasuna koo wareejini biidni illaahi albaari marylandka talagalay inaada deersida waana deersii doonta insha allah intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha tunni ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kuwaas oo si isku mid ah u sheegay inay mujaahidiinta ku garab taagan yihiin naf iyo maal intuba waxaan halkan ka caddaynayaa anigoo ah beesha shangamaas gaar ahaaneed beesha daafiraad in aan ku wareejinnay suldaan aadan cali waxaan ugu talagalnay geelaas mujaahidiinta furunta hore ku jilba xiran ayaan ugu talagalnay inta ma i joogna haddii ilaahay dhaha toban geel inaanu bihiina fidayna beesha tun hadduna beelweyntuna ka dhanar gaar ahaan beesha goygaal wilaayada islaamiga garabkaya joogna hamiin iyo maalan xoolahana maa xool una qasabna nii kishana noysi qafaala maaha ilaahay dartay ibiisina tobankaasna ujeedkala ilaahay ma ahay inaa oo mujaahidiinta oo furunta joogo ina laka aawiyo ka garab jalna marka ina ilaahayni ka anfaco walaalahaasni dhiiban ina ayana ilaahay ajar ku siiyo jihaadka ina ilaahay macnaha qaybtatiya ku siiyo unana ilaahayni ka anfaco mujaahidiintana ilaahay ay ka kaalmeeya ugu dambeyn golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ka hadlay munaasabadda ayaa bogaadiyey geela ay qabiilka tunni ku wareejiyeen mujaahidiinta beelweynta reer tunni aad bay u mahadsan yihiin dadaalkii iyo juhdigii ay bixiyeen aad baan ugu faraxsannahay waan soo dhowaynaynaa dadka laga soo qaaday waxaan leeyahay beddel khayr qabo ilaahay idin siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wamaa anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu waxaad bixisaan oo khayr ah beddelkiisa ilaahay waa idin siinayaa way gobrogan ana gaalla biyaw waana biyaasa beelashan gamas waylanaha gaalan moorida laha kubiyi iyo dadka ha dhiibidi ilaahay subxaana wa tacaala ha ku abaalmari walaalina bahay ilaahay dartiisuwa waa kelimatullaahi hiya alculyaa waa ilaahay kelimadiisa in la kormeelo dartay alin bi waylanaha beella tunnay si leen garab teeganaan jihaadka ku dareera bariga afrika waylanaha beella ka faraxsanna hawnan beella beelo dariska una adna waa qayb ka mid ah dadaalada bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah ay ku garab taagan yihiin walaalahooda mujaahidiinta ee har iyo habeenba difaacaya kitaabka allah oo ay dumintiisa isugu habarwacdeen gaalada caalamka waana arrin muujinaysa midnimo iyo isku duubni muslimiinta dhexdooda ah mahadsanid cusmaan warbixinta cusmaan waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saaka oo isniinna idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan war la mida intaan ku kulmi doonno hadduu rabbi idma waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu